barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimco kow iyo tobanka bisha mey sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wadajireeda kaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah qoraa waliba waxa uu ka turjumaa dhaqankiisa waxa uu ka turjumaa dadkiisa waxa uu ka turjumaa dabeecadda uu dadkaasi leeyahay iyo sida uu dhaqan yahay iyo hiddo waxa uu leeyahay ayuu ka turjumaa afka afka xitaa uu isagu kolkiisii hore afkiisa hooye ahaa iminka buugaygan dambe halkan ino hor yaalla waxaa ku jira heesooyin ciyaalkii baadiyaha ay ku qaadi jireen oon tion af soomaali ku qoray anaf faransiisna ku qoray
waa doctor cusmaan cumar oo buug luqadda afka faransiiska ku qoray dhaqanka soomaalida waxaana uu ka warramayaa doorka qoraalku uu ka qaato fidinta dhaqanka heesaha aan idinkugu talagalnay duhurnimadanna waxaa ka mid ah
sidoo kale xubintii ciyaarahan ah waan idinaynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka trump ayaa ku dhawaaqay inuu madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu kula kulmi doono singabuur laba iyo tobanka bisha juun ee soo socota inkastoo saraakiisha maamulka maraykanka ah ay rajo wanaagsan ka muujinayaan qaar kulanka ayaa qaar kaleetana waxay ku doodayaan intaas ay u baahan tahay in markaasi lagu dadaalo taxadir in laga muujiyo iyagoo sheegay in ay tahay uun tallaabadii ugu horreysay ee geedi socod dheer ee lagaga shaqaynayo sidii gacanka kuuriya u noqon lahaa mid ka caagan hubka nukleerka ah saacadun kadib markii saddex maraykan oo ku xiraa kuuriyada waqooyi oo la soo daayay ay soo caga dhigteen dalkan maraykanka ayaa madaxweynuhu aad u soo hadal qaaday kulanka dhex maraya isaga iyo kim jong un iiraan ayaa sheegtay in weeraradii gantaal ee israa'iil shalay ku qaaday suuriya ay ahaayeen kuwo lagu saleeyey cudurdaar la ikhtiraacay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan baxraam kaasimi ayaa wakaaladda wararka iiraan ee irna u sheegay in weeraradaasi ay xadgudub ku ahaayeen qarannimada iyo sharafta dhuleed ee suuriya waxa uu yidhi suuriya waxay xaq u leedahay inay iska difaacdo kuwa kusoo xadgudbay milatariga israa'iil ayaa maanta baahiyey muuqaal dusha sare laga duubay oo muujinaya goobo ay iiraan ku leedahay suuriya oo ay ciidamada israa'iil beegsanayaan warbixin lagu daabacay wargeeska jerusalem post ayaa lagu sheegay in ciidamada israa'iil ay beegsadeen konton bartilmaameed oo iiraan ay ku leedahay gudaha suuriya kadib markii labaatan gantaal lagu duqeeyey xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo ficilada colaadeed si looga fogaado dagaal cusub oo ka qarxa bariga dhexe
wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhegaystayaal dhammaantiin haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maantaoo kale aad ka dhegaystaan barnaamijka dhallinyarada waxaana toddobaadkan magaalada jabuuti nooga soo diray wariyaha v o a sagal siciid faarax
nabad dhegaystayaal meel weliba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka sida qoraalka loogu faafin karo dhaqanka iyo hiddaha oo dad kale oo kala duwan loogu bari karo dhaqankaaga dhinaca qoraalka waxaana barnaamijkaygala qaybgelaya doctor cismaan cumar oo ah suxufi baraa islamarkaana ka mid a qalinleyda dalka jabuuti oo buugaag kala duwan uu kaga hadlayo dhaqanka guud ahaan gaar ahaana dhinaca miyiga ku qoray afka faransiiska si dadka ku hadla luuqadda faransiiska ay u bartaan dhaqankeenna
dhaqanku afku hidduhu saamayn lama maarmaan ayuu ku leeyahay qoraa kaste adduunka meeshuu doonay ha ka soo jeedo afkuu doonayna ha ku qoro waxaa laga arkaa qoraalkiisa dhaqanka uu ka soo jeedo dadka uu ka soo jeedo oo maanta nin faransiis bugu qoray iyo nin afrika meeshuu doonay haka je haduuka u qoray aad labadaba akhriso mid walba dhaqankiisii baad yaad ka dhex arkaysaa waxaad ka dhex arkaysaa fikradda uu u wato waxaad waxyaalo waxaa jira haddaad tahay afrikaan adiga kula hadlaya oo buugga ninka afrikaankii uu qoray adiga uu kula hadlayaayo waa iska dhex arkaysaa laakiin ka kale faransiiskii qofkii kale faransiisa unbaa iska dhex arki kara haddaa haddana labada buug waxba kuma kala duwano waa laba qoraa af faransiisay kooda qoran yihiin si fiican bay wada qoran yihiin iminka nuuridiin faarax kolkaan akhriyo dee bugaantiisa waxaa laga dhex arkaa waa xamaroo waayo joogta waa soomaalidu waxay ku noolayd waxaaban tusaale kugu soo qaadan buuggiisa ugu horreeya afka faransiiska annaga waxaa nidhaa nidalako dadaam marka la turjumo gabadh ciblo la yidhaahbaa dee uu ka sheekayaa gabadhaasi waa dhaqankii baadiyaha waa waa remi waxay ka tagtaa miyi bay ka tagtaayoo magaalo yay yay tagtaa sababtana waxa u ah in lagu qasbo guur aanay ay rabin oo waayada hore gabdhaha miyigii waxbaba lama weydiin jirin gabdhaha ee reerkoogunbaa usoo arkoon jiray amba ninunbaa soo jeclaan jiroo reerkooga soo weydiisan jiro kaaun bay siin jireen xoolaun baa lagu bedelin jira de waad ka dhex aragtaa buuggaan wardiir faarax inimka kuu sheegayo marka markaad akhrinaysa dee buug dhaqankaagii ka hadlaya oo kale sida hadda kaa sheegayso oo kale waa wax ku-xiiso gelinaya oo haddana xiriir dhow kula le adiga oo ad iska dhex arki karaysa waa waxaad dareemi karaysid oo dee aad aad anad maaragtay kulana hadlaya kulana hadlayo waxaad garanaysaa dhaqankii dadkiina ayaad garanaysaa ha fariin buu gudbinaya qof soomaaliya un baana sidaa u u fahmi kara qofkii kale wuxuu dee leeyahay buug si fiican af ingiriis ugu qoran oo maaragtay way ku adag tahay qofkii wax badan oo garan maraya ayaa jira aan dhaqankiina aan garanayn hadduuna garanayn way garan maraysaa kolkaa qoraan waliba waxa uu ka turjumaa dhaqankiisa waxa uu ka turjumaa dadkiisa waxa uu ka turjumaa dabeecadda uu dadkaasi leeyahay iyo sida uu dhaqan yahay iyo hiddo waxa uu leeyahay ayuu ka turjumaa afka afka xitaa uu isagu kolkiisii hore afkiisa hooye ahaa iminka buugaygan dambe halkan ino horyaalla waxaa ku jira heesooyin ciyaalkii baadiyaha ay ku qaadi jireen oon tion af soomaali ku qoray aan af faransiisna ku qoray oon si barbar dhigay oon turjumaaddii uu sameeyey af soomaaliga aniguma sameynay waa wixii heesay ciyaalku ay ee miiga maqaalay maqaalay warlaay ma laguu warramay inaa cali la dilay ma laguu warramay oo cumar la dilay ma laguu warramay weeyaanoo kale ku jir kolkaa gabadh warla la yidhaahbaa dee ciyaalku sidaa ugu heesi jireen oo anu aan dee bersonaaj ka dhigay kolkaa af faransiiskii qofkii dee faransiis ahaaye amba meel kale ka yimid siduu u fahmana afkii faransiiska ahaaban isagana u barbardhigay turjumaaddaasi dee marna ma gaadho afkii uu kolkoo horey u horreysa lagu qoray oo kolkaad wax turjumayso haddaad la yidhaha dee xaraf walba xarafkii la dhigmayuma kulama lama fahmi karo waxaa la turjumi karaa waxaa la turjumayaa waa fariinta guud ayaa la turjumaa iminka waa god ka mid a awaaninta soomaalidu maqalay warlayda iminka kuu sheegay awaaninta soomaalidu ee wax samaynaysaa amba godadka ay ka dhaqaaqaan ayay ka mid tahay oo waa qaali kolkaa dhaqankeenii marna kama marna afkeenniina kama marna marka adi hadafkaaga aada ugu qortay luuqadda faransiiska ee bugaagtaada ee dhaqankeenina ka hadlaya waa sidii aad dadka akhriya luuqadda faransiiska ee fahmaya aada u bari lahayd dhaqankeenna ay wax uga baran lahaayeen ha haayo iminka haddii aan soomaaliya wax ku qori lahaa dee intaas soomaaliya ama jabuuti ku nool ama maaragtay geeska afrikaba ku nool uunbaa dee buugga akhrin karaysa laakiin markaad afafkan internationalka ku qorto in intaa ka badan baa iyo akhrinaysa oo afka faransiiska taqaan oo dhaqanka ay kula baranaysa oo dhaqankaagiina baranaysa in kale oonan garanayn ayuu baraya taasi kama dhigna afkan kalaa ka fiican afkeenna afkeennaa mudan oo weliba kolkaan imka anu laba af naqaana afka soomaaligan ku hadlayo iyo afkan faransiiskan wax ku barta carabiga iyo ingiriiska aada uguma sii fiicin waxaan aaminsanahay labada af inaad ku waqaano afka soomaaligu inuu ka hodansan yahay afkan faransiiska oo wax una marnana maaragtay una gaadhayn oo kelmado badan oo af soomaaliya ood faransiis turjumaadiisii haddaaba tidhahdo ku samaysay aanad helayn ayaa jira marka caqabad baa kaa qabsata marmarka qaar markaad turjumayso haa haa oo kolkaad ah, wax turjuntii tidhaahdo aad bay u adag tahay oo erayo murtiya oo aad u dhigto erayadeenna af soomaaliga ku jira kama dhexelisid baa laga yaabaa faransiiska iyo luuqadaha kaleba qaarkood erayada Erayo udhig ma heli kartid ma heli ma- ma- ma heli kartid oo oo dhaqankii dee dhaqankii oo eryadan waxay ku salaysan yihiin dhaqan bay yay turjumayaan waxay turjumayaan ah, nolol waxay turjumayaan maaragtay waayo aragtinimo soo jirtay oo maaragtay taariikh ku salaysan ayay turjumayaan kolkaa afkan kalena ma wata taa afkan kalena taa ma wato oo islama sidaas kula keentahay way marmarka qaarkii way way adag tahay saad la socotid doctor cismaan dhaqankeena aad buu u ballaaran yahay oo buug iyo laba iyo saddex iyo ka badanba een, wax lagu soo koobi kara maaha marka adigu meesha aad ka gashay aad is leedahay caalamka kalena een, ha barto dhaqankaas waa xaggee nolosha baadiyaha nolosha baadiyaha oo ah tii aan ka nimidna oo dadkiina dhalay iyo dadkii ay dhaleen ee dadkii iyaga dhalay ay ka soo jeedeen ah oo gebigeen waxaan ka wada nimidnay oon kasoo oon ka soo jeednaa dad marka hore mii ku noolaa ayaan ka soo jeednaa ree jabuuti haddaan nahayna saamaan u badannahay dhaqan bay lahaayeen dadkaasi waxay lahaayeen hidday lahaayeen waxay lahaayeen suugaan badan oo eh, ka turjumaysa noloshooda ay ku noolaayeen suugaantaasi waxay xitaa ka turjuntaa taariikhdii ay lahaayeen ayay ayay ka turjuntaa fariimaha laysku gudbin jiray waxa weeye waayadaasi dadkaasi wax ma qori jirin waxay ahaayeen dad maaragtay gabayga uu maanta yidhahdii ay da- bulshadoo dhan haddana hayso oo gabayga halkan ka tegay halkan laysku yidhi berri aad ugu tagto meel iminka intaa amba tajuura amba cali sabiix oo kale inoo jirta berri marka warbaahinta maanta haystanoo kale ay ahaayeen dadkeenu ha dadku wuxuu wada habaad moodaa kaar memori inuu kaarta de memoir ahaa dadku ilmihii inuu kasii dhaxlo aabihii wuxuu ka maqlay eh, ma garanaysaa kolka dhaqankaasi maanta waa kusii hallaabaya dadka iyaga dhallinta yarley haddaan gaari weynoon buug aan ku qori weyno oo halkaa loogu tegi waayo kusii hallaabayo oo beritoole aan la gaari karin dadkii eh, waay soo jiray een, laga yaaba inay sii noolaanayn waxaad leedahay waa in wax laga reebaa intii tagtay horta in badan bay la tagtayba allah u naxariistay aabbahay gabay badan baan ka maqli jiray in badanoo qoray way jirtaa inaan maskaxda ku hayaana way jirtaa inuu igala tegeyna way jirtaa oonan fursad u yeelan inaan ka wada xadisho kolkaa in badan oo sidaa u ahayd oo taariikh badan sheeko badan oo iyaga ku duubnaa la tegey ayaa jira inta nool dee in la gaadho wax laga reebo waxaa lagu hubsado buug iyo qalin beritoole meel loogu tago oo kayda weeyaan oo ilmaha maaragtay iminka yar amaa ka dhalan dooni uu beritoole halkaa ugu tago oo uu halkaa ka barto oo uu meesha uu ka soo jeedo uu ku garto ma garanaysaa kolkaa dadkaasi intii tagtay allah u naxariisto inta nool in la gaadho oo wixii wax laga reebo anuu horta taasaan ku dadaalaa walaal midaan ahay intaad wax ka qoraysay dhaqanka miyiga weli qudhaadu miyiga ma tagtay een, dadkeena miyigase maxaa kaa cajabgeliyay dhaqankooda iyo markay cuntada noqoto iyo dhinac walba afar habeen baa ma galo afartii habeen nolosheeda ugu fiicnay intaa aan noolahay intaan dib u noolaan doono mooyaan laakiin intaan aan noolahay afartii habeenee nolosheeda ugu fiicnayd bay ahayd kolkaa dadka miyiga waa dad degan hadalka kaa suga hadalka hadliba maayo isagu ilaa aad u hadasho haddii calaf la bixinayo wax la bixinayo halkaa unbuu fadhiyo kugu sugi waa tani ma siyajiirkan iyo waa magaalo magaalo unbaa lagu yimaadaa waa dad waxa yar u haysto ha yaraadee ku kalsoon nin faransiiso joseph casel loodhaya oo halkan maray eh, kun iyo sagaal boqol iyo waxoogaa ayaa dad eh, reemiya la kulmay oo qoraa uu ka qoray waxaa ku jirtay wax adduunyada iyaga ka qanisanima ma jiro waxna ma haystaan ayuu qoray waxaanu haystiya isagu ninkan inuu isagu eh, dadkan inay da- daryeesan yihiin oo maaragtay waxba aan haysan u haystay iyaguna isagayba inuu waxba haysana gaaja disho u haystaa soo garanaysa- ma garanaysaa waa kolkaa waxay weydiiyeen imse imsaad loo leedahay oo imsaad leedahay bayn hangeel dee maba hayuu yidhi ee aqali iyo maxaya wala- dee haddaa gaajaaba ku dishay ilahay haddaad wax xoolaaba lahayn ee ma ku gargaaraa haa waxaanay siiyeen kolkaa dadkaa saanta iskaga sitee saantiisaa halkaa iskaga seexanay dad intaa u haysto ku kalsoon weeyaan ma garanaysaa intaas yuu iska aaminsan yahay waa waxa waxa uu leeyahay waxna ma haystaan iyagaa wax ka qanisanina ma jiro kelmadaas waa ah, wax qiimale weeyaan kolkaad mii tagtana aad aragto waxaad aad haysatay waxba damacba kagama jiro kolkaa dad maskaxda ka buka maaha waa dad maskaxdoodu ay caafimaad qabto adigu intaa aad hadlayso anaan haldino wax laysma barhadlo magaaloon baa jira magaranaysaa oo lastaba yaacayo oo magaranaysa habiirogana laga xidhayayga degdegaa ma leh xagga ilaahay ine aad bay ugu xidhan yihiin diinta aad bay ugu xidhan yihiin dadka dadka reemiyigu hadda isagoona waxba aqoon oo aqoontiisu ayna sidaa usii dheerayn dad aan aada u jecelahay noloshooda weeyaan maxaa ku cajabgeliyey waxyaabihii aad isleedahay alele noloshu baadiyi ku macaanayd maxaa ka mid ah waxaa ka mid a ninkan mi kolkuu doono ma cuno kolkuu doonana ma seexdo ay naftiisu kolba sida ay doonta ma yeelo laba wakti buu leeyaho cuntada adigu aada ugu baahan way macaan tahay ya iyaa la keenaya ma garanaysa duhur ma jire ma garanaysa duhurkii waxba ma cunaan ma garan cuntada calooshiisan buu ilaaliyey iyadoo macaan tahay wixii la keenayba cuntada imika aad odhanaysa ma cunayo waad kolka aad magaalo joogtood ma garanaysa matana ayaa macaanaanaysa waayo naftiinbuu naftiinbuu unbuu ka celiyey inay waktigay doonto ay iyada cunto oo waktigu isagu doono unbay wax cuni hurdadii iyuu sidaa ka dhigay ma garan alla hurdadii wax ka macaan kolkaad ma garanaysa aad soo taracdeed ha xoolihii ka timaadeed ma garanaysa haddana habeenkii dhinaca kolkay hurdaan hataa hawl bay ku jiraan way shaqaynaya ayago neefkii dhacaa neefkii magala halkaasuu xerada xerada u hor seexanaya xerada iyuu hor seexanayaayo dugaag yuu ka ilaalinaya kolkaa tacab buu ku jiraa mar kaste naftii u buxkameeyuu ka adkaaday isagu ma garan caafimaadkooda ka waran dee caafimaadkoogu walaal waa ka magaalada inuu aada uga fiican yahay badda hawe saafiya cunto saafi oo natural ayuu h iyu iyuu haystaa fadhi badan maleh oo waa nin socda magaranaysaayoo halkaa ka tegayoo shaqadiisuba ay soco tahay xanuuno badanoo magaalada lagu yaqaano xaggooga kuma maqlaysidda oo waa socodkan badan mii kolkaad tagto waxa uu ugu jecel yahay dadku waa sokorta sokortan muxuu u jecel yahay lis weydiiyey waa socodkan dheeruu soo sameeyey qofkii enerji wixii ku jiray baaba dhammaaday kolkaa wuxuu u baahan yahay wax macaan ah oo jirkii ayuu u baahan yahay ninka reemiyaad sokor u geysaay waa casuumad waxba kamaad reebin soo ma garan magaaladan waa laga dheeraadaayo lama cuno ha magaalada waan fadhinaa waan fadhinaa oo maaragtay hataa haddaan shaqaynayna fadhi baan yaan ku shaqayno nin combyuter baan halkan garaacaya qofkii waama shaqaynaya kulas adiga fadhiya goormaad shaqaynaysa magaalada maskaxdaan ka shaqaynaya kuleeyahay ma garanaysa maskaxdooduna waa saafi oo shaqadan shaqadan maskaxda laga shaqaynaya de iyaga way ka maqan tahay oo waa oo waa run tadhib badneen waa shaqadan maskaxda aan ka shaqaynayneen ma garanaysaa aan wax qorayneen wax akriyayneen ma ogtaa kolkaa nolosha horta nolol la mid a anumaba arag midaan ahay magaalana waan ku dhashay nolosha afarta habeenaan kuu sheegayna miy waan galay taa tun lamidana weliga weligay ma soo marin guud ahaan dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijkeenii dhaqanku waa nageyntaa waxaana marti iigu ahaa barnaamijka doctor cismaan cumar oo ah qoraa suxufi iyo bare waxaana barnaamijka idinla socodsiinaysay anigoo ah sagal siciid faarax tan iyo kulan dambe dhegaystayaal ammaana alla
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa barnaamijka duhurnimo ee dhalinyada oo idinkaga imaanaya laanta af soomaaliga ee v o a ee washington haatanna waa xubintii ciyaaraha
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha kooxda manchester united ayaa xiritay kaalinta labaad ee horyaalka ingiriiska kadib markii ay shalay barbardhac goola la-aan hala gashay kooxda kubadda cagta ee westham ciyaar ka tirsanayd horyaalka premiershipka ingiriiska kooxda manchester ayaa sanadkan ku dhammaysanaysa booska labaad waana kaalin ka wanaagsan tii ay ku dhammaysatay sanadkii hore oo ahayd booska afraad hase yeeshee tababaraha kooxda manchester united hose marino ayaa sheegay inuusan u dabaaldegi doonin kaalinta labaad ee uu ku dhammaystay dhinaca kalena kooxaha kubadda cagta ee yurub iyo kuwan maraykanka ayaa u diyaargaroobaya suuqa kala iibsiga ciyaartooyda maadaama uu soo dhowaaday xiritaanka xilli ciyaareedka kubadda cagta ee yurub weeraryahankii hore iyo kabtankii kooxda manchester united iyo weliba xulka england wayne rooney ayaa lagu wadaa in uu yimaado magaaladan washington d c kadib markii ay dalab u dirtay kooxda kubadda cagta ee d c united oo ah koox ka dhisan magaaladan washington rooney ayaa la filayaa in uu ku biiro kooxdan marka la gaaro bisha juun ee soo aadan abisodon jirkan u dhashay dalka ingiriiska ayaa waxa uu horey ugu soo ciyaaray kooxda kubadda cagta manchester united waxaana uu dhowaan ku laabtay kooxdiisii hore ee everton oo uu hadda ka tirsan yahay waxaana la sheegayaa in kulanka ugu dambeeyo ee everton ugu ciyaari doono uu noqon doono kan toddobaadkan dhanka kalena laacibka loogu hadalhaynta badan yahay sanadkan dhinaca kubadda cagta dunida maxamed salaax ayaa waxa uu xalay guddoomiyey abaalmarinta qorayaasha wargeysida dalkaasi ingiriiska waxaana uu saalax sheegay in uusan ka tegi doonin kooxda liverpool kadib markii ay toddobaadkan soo baxeen warar sheegayay in ay aad u danaynayso kooxda kubadda cagta ee real madrid oo madaxiisa dul dhigtay laba boqol oo milyan oo lacagta yuuroda ah saalax waxa uu sheegay in uu ciyaareedka soo socda uu lasii joogi doono kooxda liverpool taas oo farxad uu ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee liverpool kooxaha ingiriiskana waxa ay dadaal ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee naabule ee lagu magacaabay yorgino ciyaaryahankan oo asal ahaan ka soo jeeda dalka brazil hase yeeshee haysta dhalashada dalka talyaaniga ayaa ah lix iyo labaatan jir waxaana aad u doonaya kooxaha manchester united liverpool arsenal tottenham iyo chelsea ciyaaryahankan ayay kooxda naaboli dul dhigtay lacag dhan lixdan milyan oo yuuro saddex gool ayuu u dhaliyay xilli ciyaareedkan kooxda naaboli mid ka mid ahna waxa uu ka dhaliyey kooxda kubadda cagta ee manchester city intii ay naaboli ku jirtay wareegii hore ee isreebreebka koobka champions leaguega qaaradda yurub laacibka qadka dhexe uga ciyaara kooxda manchester city yaxya tuure ayaa waxaa loo sameeyey toddobaadkii lasoo dhaafay xaflad sagootin ah kadib markii uu dhammaystay toddoba sano uu la joogay kooxdani kooxo ka dhisan dalka shiinaha ayaa aad u danaynaya hase yeeshee wargeysyada ingiriiska ayaa maanta daabacay in ciyaaryahankan u dhashay dalka ivorcos oo ah shan iyo soddon jir uu doonayo inuu sii joogo horyaalka ingiriiska ilaa iminka macadda kooxda uu ku biiri doono dhinaca kalena horyaalka ingiriiska ayaa toddobaadkan lasoo gabagabayn doonaa waxaana kooxuhu ay isu arki doonaan sidaan berlin waxay la dheeli doontaa bournemouth crystal balace ayaa waxa ay martigeli doontaa west bromwich albion arsenalna waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee harrisfield waxa uu noqonayaa kulanka ugu dambeeya ee uu tababaraha arsenaal uu kooxdani leylin doono kadib labaiyo labaatan sano arsen fenger ayaa horaantii bishaan sheegay inuu kooxdani ka tegi doono liverpool ayaa la dheeli doonta kooxda brighton manchester newcastle unitedna waxay la dheeli doontaa kooxda chelsea watford ayaa booqan doonta manchester united southamptonna waxay la dheeli doontaa manchester city dhinaca horyaalka talyaaniga weli laguma kala bixin laakiin kooxda yuventus ayaa u baahan keliya hal dhibic ciyaarta ay la dheeli doonto kooxda kubadda cagta ee a s roma laakiin ciyaaraha horyaalka dalkaasi talyaaniga waxaa soo hormari doona maalinta birito ah laba kulan inter ayaa la dheelaysa saswolo halka beneventona ay la dheeli doonto janowe ciyaaraha kalena axadda ayay wada dhici doonaan sida aan sheegay rome iyo yuventusna oo axadda ciyaari doona ayaa waxa uu noqon doonaa kulankooda kan ugu xiisaha badan toddobaadka napoli waxay la dheeli doontaa samdoria axadda ac milanna waxa ay booqan doontaa atalanta bolonya waxay la dheelaysaa kieva verona laziona waxa ay fooda dari doontaa karatone halka fiorentina iyo calary ay kalka isgelin doonaan xubinta ciyaaraha dhegaystayaal ee idaacaddeenna duhurnimo waa naga inta
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay nuur xasan nuur bukhaari haatana habal aan dhegeystayaashana ku nasino codkii salaad maxamed iyo seenab cige lix kun iyo lix boqol
lix kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo lix baan kugu ladhay lix kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo lix baan kugu ladhay hayga laaban hayga leexan hana liicin hana laba ligdoonin hayga laaban hayga leexan hana liicin hana laba ligdoonin ama libintaasi kama labalis caashaqa nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno ama libintaasi kama labalis caashaqan nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno isnabadgeliyeyno
لحدكيا أدنكبا أدعن كقول مانشون كقول رأي لحدكيا أدنكبا أدعن كقول مانشون كقول رأي هلللي هاللفلف هاليامي هالقيل احتقال هلللي هاللفلف هاليامي هالقيل احتقال المحشدة ما قيلني إلا البليس عاشقة نفتني وجعي كوا أنا بدقليينو المحشدة ما قيلني إلا البليس عاشقة نفتني وجعي كوا أنا بدقليينو أنا بدقلينو
heestaas lix kun iyo lix boqole iyo codadka salaad maxamed shardi salaad derbi iyo saynab ciige maxamed ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabanaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo idaacaddeena xigta ee afarta galabnimo inta aan hawada ku kulmi doonana waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
baan kugu ladhay haligligan halexleexan soo lixadso ana laba haligdoonin haligligan ana laba haligdoonin ama libintaasi gama labalis caashaqan nafteeniyo jacaylkaba ha nabadgeliyeyno ama libintaasi gama labalis caashaqan nafteeniyo jacaylkaba ha nabadgeliyeyno isnabadgeliyeyno